بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد qaybtii afraad ayaynu bilaabeynaa kitaabkeenii silsila tashiil alculuum sharciya waa kitaabka afraad tashiilu siira siiradii qeybteedii muqadimada yacni waa muqadima mukhtasara oo ka waramaysa siiradii nebawiyada waana dariiqa su-aal iyo jawaaba kitaabku wuxuu loo dejiyey madaariska taxfiidka xalaqaadka masaajidada maraakista islaamiyada ah ilaahay tabaaraka watacaala waxaynu weydiisanaynaa towfiiq inayna waafajiyo khayrka inaguna sugo tashiilu siira waayahay maa huwa waa maxay ismu nebiyina nebigeenna magiciisu waa maxay huwa wuxuu yahay moxamed binu cabdillaah binu cabdilmualib binu haashim waa rasuulka abtirsiintiisii salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagu waa moxamed aabihii waa cabdullaahi awowgii waa cabdilmualib waa wuxuu galaa haashimi haashimna waa quraysh qurayshtuna waa carab carabtu waxay galaan nebi ismaaciil ibnu ibraahim alkhaliil duriyadiisii iyo caruurtiisii bay kasoo jeedaan salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mataa welida goormaa la dhalay nebiyunaa nebigeenna goormaa la dhalay welida waxaa la dhalay calayhi salaatu wasalaam fii yowmi lithnayni maalin isniina min shahri rabiica alawal bishii iyo shahrigii rabiica alawal fii caamil fiili sanadkii maroodigu uu kacbada soo weerar uu doonayay inuu kacbada dumiyo waa maalin isniina ayuu dhashay bishii rabiic alawal culummada qaarna waxay dhahdeen rabiic alawal muu dhalana bil kalu dhashay qaar baa yidhi wuxuu dhashay rabadaan qaar baa wuxuu wuxuu dhashay markaa khilaaf baa ku jira laakiin waxaa loo badan yahay inuu rabiic alawal dhashay ayna wulida halkuwa lagu dhalay nebiyunaa nebigeenna halkee lagu dhalay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wulida waxaa lagu dhalay calayhi salaatu wasalaam fii yowmi wulida waxaa lagu dhalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii makata almukarama magaalada maka ayaa lagu dhalay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mataa tuufiya goormaa la oofsaday abuu nebiyinaa aabbaha nebigeenna nebigeennii calayhi salaatu wasalaam aabbihii goormuu dhintay tuufiya wuxuu dhintay wa nebiyunaa calayhi salaatu wasalaam rasuulku fii badni ummihi caloosha hooyadii uu ku jiray isagoo caloosha hooyadii ku jiro nebigu dhintay mataa kaana goormuu ahaa shaqu in la jeexay sadru nebiyina rasuulka calayhi salaatu wasalaam laabtiisa goormaa la jeexay shuqa waxaa la jeexay sadruhu laabtiisa waxaa la jeexay wa cumruhu isagoo cumrigiisuna uu yahay arbacu siniina afar sannadood isagoo jira mataa maatad goormay dhimatay ummu nebiyinaa nebigeenna hooyadii maatad waxay dhimatay hooyadii wa cumruhu cumrigiisuna wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaame situ siniina lix jir buu ahaa sittu siniina lix jir buu ahaa man kafalayaa kafaalo qaatay man kafalayaa kafaalo qaatay nebiyinaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam bacda ummihi hooyadii kadib yaa kafaalo qaatay kafalahu waxaa rasuulka kafaalo qaato la wareegay oo barbaarintiisa la wareegay jadduhu awowgii cabdulmualib huma kadibna markii cabdulmualib dhintayna camuhu adeerkii abutaalib kam maratin imise mar ayuu saafara imise jeer buu safar galay nebiyunaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaame imise jeer buu tegey ila shaami xaggaa iyo shaam imise jeer buu rasuulku tegey saafara safar waa galay wuxuu waa safray oo dee safar buu galay calayhi salaatu wasalaame maratayni laba jeer maratan mar maca camihi adeerkii buu raacay wa cumruhu cumrigiisuna wuxuu ahaa itnataa cashrata sana laba-iyo toban jir buu ahaa wa maratan mar kalena litijaarati ganacsi buu u baxay wa cumruhu cumrigiisuna wuxuu ahaa khamsun wa cishruuna sana shan iyo labaatan sano ayuu ahaa shan iyo labaatan sano ayuu ahaa mataa bacatha allaahu goormuu ilaahay soo saaray nebiyanaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaame goorma la soo saaray bacathahu llaahu ilaahay waa soo diray wa cumruhu cumrigiisuna wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaame arbacuuna afartan sanatan isagoo afartan jira ayaa la soo saaray bimaadaa maxay buu bacatha allaahu ilaahay u soo saaray nebiyanaa nebigeenna moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bacathahu waa soo diray yadcuu isagoo u yeedhayaa annaasa dadka wuxuu ugu yeedhayaa ila towxiidi dadka towxiidku ugu yeedhay wayundiruhum waa uga digayey min ashirki shirkina waa ka digayey wa yucallimuhum waa barayey kulla khayrin khayr kastana waa baray wa yuxadiruhum waa uga digayey min kulli sharin shar kastana waa ka digayay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kam sanatan imise sannadood ayuu bacda albictati bictada kadib wanebiyunaa nebigu calayhi salaatu wasalaame markii la soo diray kadib yadcuu uu u yeedhayay annaasa dadka uu ugu baaqayay ama u yeedhayay uu dadka dee maaragtay ugu baaqayay ila towxiidi towxiidka imise sannadood dacaa waa u yeedhay oo dadka wuu ugu yeedhay ila towxiidi ilaahay towxiidkiisa halaatha casharata sana saddex iyo toban sannadood fii makata magaalada mako huma lam yasal kamuu suulin yadcuu inuu ugu yeedho ila towxiidi towxiidka oo towxiidku dadka ugu baaqayay wa huwa fi lmadiina magaalada madiina xataa tawafaahu allaahu casa wajal ilaa ilaahay ku oofsadu ku dhintay oo dee geeridii ay ugu timi magaalada madiina mataa usriya goormaa la kaxeeyey oo rasuulka habeenkii la kaxeeyey waa habeenkii yani la guuraysiiyey oo dee guuray galeen habeen baa dee la kaxeeyey oo wa curija kor loo qaaday micraajkii binebiyina sala alla alay wasalam usriya waa la kaxeeyey ama waa la guuraysiiyey wa curija bihi kor baa lala fuulay calayhi salaatu wasalaam bacda cashra siniina kadib toban sannadood min bicatihi laga bilaabo bicadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa cumruhu da-diisu nebiga waxay ahayd markaa la kaxeeyey ee israagi iyo micraajkii la kaxeeyey khamsuuna sana konton jir isagoo ah ayaa calayhi salaatu wasalaam la kaxeeyey ama la dheeliyey ama maaragtay samada kor loogu qaaday ilaa ayna usriya halkee ayaa rasuulka habeenkii loo kaxeeyey wa ilaa ayna halkee waa halkee curija kor loogu qaaday nebigeenna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh usriya bihi waxaa kor loogu qaaday calayhi salaatu wasalaam la geeyey habeenkii ilaa beyt ilmaqdis baa la geeyey inta laga qaaday maka ayaa beyt ilmaqdis habeenkii la geeyey kadibna wa curija bihi waxaa kor loogu qaaday ila samaawaati sabci toddobada samo ayaa kor loogu qaaday maadaa xadatha maxaa dhacay fii micraajihi micraajka rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa dhacay maadaa maxaybaa xadatha dhacay fii micraajihi micraajka rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa dhacay kallamahu llahu tacaala ilaahay baa la hadlay wa farada calayhi waxaa lagu faral yeelay asalawaat alkhamsa shan salaadood baa lagu faral yeelay ilaahay baana la hadlay markii la kaxeeyey cirka loo dheeliyey walaqiya wuu la kulmay alambiyaa ambiyadii buu la kulmay aadam wa ciisa wa yaxyaa wa yuusuf wa idriis wa haaruun wa muusa calayhim asalaatu wasalaam ambiyadaa iyo wuxuu la kulmay rususha ilaah iyo wagayri daalika waxyaaba ki ambiyadii kale ee aan halkan lagu sheegin mimaa saxad bihi ay ku ansaxday assunnatu sunnadu ku ansaxday ilaa ayna haajara nabiyunaa ilaa ayna waa halkee ilaa ayna waa halkee ayuu haajara u hijrooday nabiyuna sal alla alay slam halkee buu tegey haajara waa hijrooday calayhi salaatu wasalaam ila lmadiina rasuulku wuxuu u hijrooday madiina fii caam sanadkii halaathata cashara saddex iyo toban min albictha laga bilaabo magaalada madiina sanadkii saddex iyo tobnaad marka laga soo bilaabo bicthadii ama taariikhdii lasoo saaray bisuxbati waxaa la socday abibakr abubakar baa la socday kam cadadu waa imisa tirada awlaada nebiyina awlaadda ama caruurtii nebigu ubadkii nebiga waman hum iyay kala yihiin awlaaduhu awlaadda rasuulku calayhi salaatu wasalaam sabcatun waa toddoba wa hum waxa ay yihiin alqaasim wa cabdullaahi wa ibraahiim wa saynab wa ruqayatu wa faatima wa ummu kalhuum man hunna iyay yihiin wa ayo ummuhaatu waa hooyooyinkii muuminiinta waa sawjaadkii iyo dumarkii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh yay noqonayaan sheeg sawjaatuhu nebiga sawjaadkiisii ilaahay raalliha ka ahaado iyaga khadiija waa kow ummu akhara awlaadihi caruurta rasuulka badankooda iyadaa dhashay wa awalu iyadaa u horeysay man aamana bihi ciddii u horreysay rasuulka rumaysay khadiijaha wa naasarahu u gargaara khadiija caaisha asidiiqa ee runta badnayd bintu sidiiq sawda bintu zamca xafsa bintu cumar saynab bintu khusayma ummu salama hinda bintu abi umaya saynab bintu jaxshi juwayriya bintu lxaarith umu xabiiba ramla bintu abi sufyaan safiya bintu xuyey maymuuna bintu lxaarif tuwufiyat waxaa dhimatay khadiija khadiija way dhimatay wa saynab saynabna way dhimatay qablahu rasuulka way ka horreeyey markaa dumarka rasuulka labaa ka hor dhintay khadiijo iyo saynab wa tuwufiya waa ka geeriyooday calayhi salaatu wasalaam rasuulku ka dhintay canilbawaaqi intan kale iyagoo nool ayuu rasuulku dhintay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wallaahu jala wacalaa aclam wa axkam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين